dibadbaxayaal caraysan ayaa isugu soo baxay xaafadda boqol iyo kontonka oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada hargeysa kaasoo ay kaga soo horjeedaan dila ciidamada maamulka la baxay somalilan ay u geysteen laba ruux oo shacab ah dilka labada ruux ayaa yimid kadib markii dad badan oo ku dhaqan deegaanka cagabare magaalada gabiley ay kasoo horjeesteen mashruuca shirkad heshay ay ku qaadanayso macdanta deegaankaas ciidamada maamulka la baxay somalilan ayaa si bareer ah rasaas ugu furay dadka mudaaharaadayay iyadoona halkaasi ay ku dhinteen laba ruux taasi ayaana sababtay mudaaharaad kale oo ballaaran oo looga soo horjeedo dilka labada ruux gaboodfallada iyo tacadiyaadka lagu hayo shacabka soomaaliyeed ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya kuwaasi oo ay ku kacayaan askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada askartan ayaa waxa ay mar waliba ku kacaan dhibaateynta dadka shacabka ah tacadiyaadka ay ku kacayaan ayaa waxaa ka mid ah dilka dhaca kufsiga iyo dhibaatooyin kale oo badan